asad xasan maxamed oo ka mid ah siyaasiyiinta maamulka la baxay hirshabeelle ayaa waxa uu sheegay in maamulkaasi uu ku fashilmay amniga magaalooyinka kooban ee uu ka joogo gobolka shabeellaha dhexe isagoona eedeemo u jeediya cali guudlaw oo ah hogaamiyaha maamulkaas waxa uu sidoo kale sheegay in guudlaw uu ka macaashayo lacagaha hesheeyo ugu talagaleen maamulkiisa uuna khilaaf ka dhexya madaxda iyo siyaasiyiinta maamulka la baxay hirshabeelle siyaasigan ayaa intaasi ku daray in cali guudlaw uu musuq ka dhex wado maamulka islamarkaana uu lunso in lacago maamulka la baxay hirshabeelle ugu soo xarooda isbaaroon u yaalla gobolka shabeellaha dhexe
oo hadda kala qaybsan balse maamul oo maaragtay oo wada jira ee wada shaqaynaayo meeshaas kama jiro cali guudlaaw wuu ka bilowdaa maamulka hirshabeelle cali guudlaaw uuna ku dhammaadaa inta yacni maarayaray hoos joogtana waa dad asaga maaragtay u adeegto waxaa sidaasuu idhi meeshii laga rabay inuu horumariyo uu kaabayaashii dhaqaalaha uu ka shaqeeyo kama uusan shaqaynin wuxuu aruursaday dhaqaalihii ee caalamka ku deeqday hirshabeelle ayuu jeebka ku shubtay canshuurihii intaasoo yacni maaragtay dhaqaalo aada u fara badan ee ka soo xaroota hirshabeelle gaar ahaan shabeellaha dhexe ayuu lunsaday taasaa waxay keentay marka inuu qaban waayo hal taako oo laami xataa uu dhisi waayo bal iskaba dhaafee laamigii jawhar laga samaynayo xataa uu iska dhunsaday uu maaragtay musuq galay si kastaba haatee maamulka hirshabeelle uu madaxweynaha ka yahay cali guudlaawe ayaa waxaa horey sidan oo kale loo jeediyey dhaliilo kala duwan isagoona la sheegay inuu lunsaday lacago uu maamulkiisa ugu soo xaroon jirtay isbaarooyin u yaalla deegaani degmooyin ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe